بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة zakada kitaabkeedii weeye bal salaadii iyo janaa-iste iyadoo kitaabuliimaan kaba horreeyay ayaynu soo dhammaynay musanifkuna raximah llahu tacaala salaad markuu dhameeyuu kitaabu zakaat raaciyay say in badan oo musanifiin i xagga xadiidka ay yeelaan dee fiqigana waa say yeelaanba kollay waxaanay kuba cileeyaan dee zakadu marka la eego iimaankii tii saddexaynaysay weeye oo arkaantii islaamka markaan eegno shahaadada u horeysay salaada ku xigtay zakadaa raacaysay marka kitaabka iyo sunaa la eegana kollay zakadu waa salaada ta raacda dee axaadiis horena waan soo aragnay kuwo kalena waabay meelo kale kuba iman doonaan oo taas baa dee ta keentay inay aimadu kitaabu zakaat ay salaad kitaabkeeda daba dhigaan ama ay raaciyaan kollay dee meeshan joogno kollay uma baahnin zake tacriifkeedii luga iyo istilaax iyo umuurahaas waa umuuro in badan dee aa aragteen oo inagu maanta meeshaan joognaanay keena inaan umuuraha dib ugu laabano axaadiisi un baan markaa kollay toos u gudagelaynay babun laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqatn waa lafti xadiis oo inoo soo socdaba kii baa cunwaankii noqday baabka oo ma ahaanin shan awsuq ama shan awrar wixii ka yar sako ama sadaqa kuma sugnoo saka kama waajibayso xadiidka inooguba imanaysa وxadaثnي cمر بن محamed بن bukayr الناqd qال xadaثna سفyاn بن عuyaynةa qاla سفyاn ba wuxuu yihi sأltu cمر بna yaحyى بn cmr bna yaحya bni cumaarata faakbaranii can abih macnaa waxaan weydiiyey dee kollay xadiidkan buu weydiinayey camr bna yaxya bni cumaara isagana horeynu usoo aragnay oo horeynu usoo aragnay waana nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah faakbaranii can abihi wuxuu iiga warramay aabihii oo yaxya bnu cumaara waa ansaar weeye waana nin hiqa ah oo taabiciintii dhexe ka midaynu hore usoo maray isagii inankiisaba hore waan usoo aragnay can abi saciidin اlkhudriyi can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laysa ma ahaanino fi ma duna khamsati awsuqin shan awsuq wixii kaba yar sadaqatun zako iyo sadaqa ma ano kama waajibayso awsuq waa jamcu wasqin kal wisqina mufradkiisu uu noqdaa wowda la kasriyo waxaanay wisqi bimacnaa ximli weeyaan oo de waa wasqigu eta awsaaqna waa lagu jamciyaa sayn inoo dambayso waana marka mufradku wisqin yahay awsuqna waa lagu jamciyaay oo de mufradkiisu markaa u wasqi yahay oo taas baa lagu jamciya labadooduba waa jamcu qila un haddaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkan wuxuu ku yidhi wixii shan wasqi ka yar sadaqa kama waajibaysa wasqiguna waa lixdan saac oo intan sakaatulfidriga aan u bixinaa haladaba waxyaalahan dee baxaya simaartii ama xubuubtii ah ruuxa markay usoo go-aan iyaga dee xawl looma shardiye kollay namahoodii wuxuu ku xasilayaa soo geyitaankeeda ay soo go-aan baa iyaga dee xawlkoodu noqon ama namahooda uu ku xasilayaa kolba ama saddex bilood ha u goen ama lix bilood kolba intay u go-aan ruuxii haddii ay waxaan usoo go-ay ay shan wasqi ka yar tahay zaka kama waajibayso laakiin hadday shan wasqi gaadho iyo wixii kasii badan zako ayaa ka waajibaysa qadarka markaa ka waajibayaa xadiid kaleu inoogu iman maanta waa intii nisaabkii weeye oo nisaabkii markaa simaartii iyo xubuubtii waa shan wasqi wasqigiina waxaan idhi waa lixdan saac dee awrar waa in hneefkaas la raranayaa ama uu qaado baa lixdankaas saac ay noqonayeen haddaba bal saaciina walow laga yaabaa aan dabdi aan nidhaahno waa yaqiin oo waa hubaal oo intaasu marka la eega mawaasiintan ama makaayiirtan imika la isticmaalo ku noqonaya aan nidhaahno dee taqriib weeyaane laakiin maaha baad leenahay dabdi aan nidhaahno waa dabdisan yahaye waatanoo inaga waxaaba iska mashuura in badanna sakatulfitriga dadkaan ugu fatwoona aan kuba nidhaahnaa ee saacu inuu laba kiilo iyo badh u dhigmayo haddii baltaa aan ka dhaqaaqno ee wasqigiina lixdan saac yahay shantii wasqina saddex boqoloo saac ay noqonayaan saacina laba kiilo iyo badh uu noqdo ee waxay noqonaysaa toddoba boqol iyo konton kiilo ayay noqon isku tegoodu taas oo kale waxaa jirta in sheekan raximat ullaahi calayhi leh sharaxan dee buluqulmaraamkee tawdiixu laxkaam la yidhaaho de hortiina wuxuu lahaa kitaabkan taysir lcallaam ee cumdatulaxkaamka la sharxay bastaam oo kale waa dhintay allahu naxariiso ayaa isagao wuxuu ku tagaaba isagoo le waa taqriiba in saacu uu u dhigmo saddex kun oo gram ama waa saddex kiilo uu noqonayo kollay malaa hay-atu kibaar alculamaa mar ay jalse taa lahaayeen ay umuurta baxsiyayeenna iyadoo saac la yidhaaho waa saacii rasuulka ilaahay oo ina soo gaadhay oo yaqiin ah taasi aana jirin dee aragtidoodu way ku kala duneydee aqlabkoodu waatay ku tegeen dee waan ognay ibnu cuthaymiin iyo isagu in xindada rasiinkaa inuu yidhaaho laba kiilo iyo afartan waana wax hooseeya taasi oo dee bes mala waxa weeyaan xaggii laba kilo iyo afartan buu saaci noqonayaa dadkii dee waxbixinayana kolley xadi baa ugu sugan oo ka badan xadigii dee dadkii la qaadanayay uguma sugnaabe bal waa jirtaa waxaan leenahay waatan aan leenahay wax aad u dee adag maahayna haddaan bal dhexdhexaadkaa kasoo qadna intaasuu noqon intan badan ee dee saddex kiilona ilaa sagaal boqol oo kiilo ayuu noqonayaa markaasin nisaabkii bal muhimku markaa waxa weeyaan un de arinku bal ixtiyaadna in lalaba yimaado waa taqriib une laakiin si guud shantan wasqi waa wasqigiiba waa lixdan saac markaa shantii isku darkoodu wuxuu noqonayaa saddex boqol oo saac wixii markaa ruuxii wixii usoo gaay gaadhaan intaas isaga ka waajibaysaa wixii ka waajibaya u inoo dambeeya laakiin intaa wixii ka yar ruuxa zake lagu leeyahay ma jirto macnaa waa qadar yar oo markaas ayuu noqonayaayo laa yaxtamil muwasaat oo de isagii oo dhici karta inaanu hagaagba ugu filaan oo wax dad kale laga sii siiyo e isagu hadduu doonayo un mooye aan xambaari karin saasaa deetan nisaabku yeewaanta walaa fi ma duna khamsi dawdin sadaqatun ay walaysa ma ahaaninoo fi ma duna khamsi dawdin waa shan geelo wixii ka yar sadaqatun sadaqadu waa zakadii sake ka waajibaysaa ma jirto oo ruuxii geela lahaana shan hadduu gaadho iyo wixii kasii badan dee zaka ka waajibayso waa qadar isaguna yaxtamil muwaasaat haba yaraado laakiin shan neef oo geela haddii waxaan uu haysto uu kaba yariyo weliba isaga xawliyo waxbaa loo eegayaaye nisaabkii geelu waa shan wixii ka yar zaka kama waajibaysa iyadana kolley dawdna waxay luqa ahaan soo naqriyaan inuu yahay saddex ilaa sagaal oo kale barhkood baa yidhaha waa ilaa toban bal markaa waa hala yaroo kooban oo yidhaha adawdu ila dawdi ibil marka dawd dawd kale loo geeyuu geelba noqdaaye bal markaa waa halihiisa uu haystaa kuwii ay shan ka yar yihiin isagana saka kama waajibayso nisaabkii geeluna intaa weeye waayo kani waa geel weeye lo-dii maaha adhigiina maahe walaa fi ma duna khamsi awaaqiya ama awaaqin awaaqiya waa ii taallaa martiga labada luqaba way jiraanba in shan wiqiyadood wixii ka yarna sadaqatun sadaqa maya no xaggii marka la eega fidadii weeye tani fidadii weeye fidadii wixii shan wiqiyadood ka yar ama markaa ha noqdeen daraahim dee oo kuwa madruubkoosii daraahim iyo lacagu samaysan ama dee fido kaleba haba noqoto intaa wasankeedu gaadhaya shan wiqiyadood wixii ka yar zaka iyada kama waajibayso laakiin hadday shan wiqiyadood gaadho wiqiyaduna waktigaa afartan dirham baa lagu sarifi jiray ama ay u dhigmaysay markaa waa laba boqoloo dirham bay noqonaysaa wixii intaa gaadho qadarkaa gaadhee fidadii ahaydna zaka ka waajibaysa oo dee waa rubc اcushri imika halkan waa intii nisaabkii un baa xadiidkan inooguma sugan laakiin intaa wixii ka yar zaka kama waajibayso kolle xadiidku duruq waxoogaaya ayuu yeelanayaa bal laakiin saddexa xadiidta inoogu sugan waaba tan marka xadiidka ta inoogu sugan bal waan soo yar koobaynaa deexuna waan sheegno kolley laba faa'iido waaweyni way kuba sugan yihiin oo waxyaalaha maxduudaadkee imika laynoo xadeeyey shantaa wasqi shanta ama halaadba ama neefe geela una dawdkaas ee waxa weeyaan iyo shantaa waqiyadood waxa ay tahay zaka markay waxaasi gaadhaan waa nisaabkiibaa guntamay ama dhammaaday oo zaka ka waajibaysa arrinka labaad ee xadiidka inoogu suganna wixii intaa ka yar inaanay zaka ka waajibahayn bal taas ba xadiidka waa inta ugu ahamsan waxaana nidhi waa fidadii kolley kitaabka inooguma imanayo wax dahab tilmaamaya ama dahab nisaabkii iyada uu kuba sugan yahay taas iyada inoogumaba sugnaa xujada ugu weynee culimadu kolley xujaystaan xagga dahabka sakadiisana waa ijmaaca ayay xujaystaanba waayo axaadiisa halkan kuba sugan ee ku timi saxiixeydna kuma sugna barhkoodna maqaalo ayaa kuba sugane laakiin dee waxay aimadu ama culimadu kuba ijmaaceen wixii labaatan misqaal gaadha ee dahab ah waxa weeye waxa zaka ayaa ka waajibaysa wixii ka yarna kama waajibayso kolle misqaalkuna markay la eego imika mawaasiintan iyo tan markay dee misqaalka khaasatan dahabkuna in badan malaa fi ljaahiliya fi lislaam ismuu bedbedelin waa afar gram iyo rubuc bay yidhaahaan misqaalku oo ilaa markaa wuxuu noqon labaatankii misqaal shan iyo siddeetan gram buu noqon bal wixii dahabiya shan iyo siddeetan gram gaadho zaka ka waajibi wixii aan intaa ka yarna zaka kama waajibayso ee waana xujadu waxaan idhi waa ijmaaca khilaaf yaroo kooban oo barhkood inta ay kaba badiyeenna waxay la tahay dee waa saan jumhuur ay yidhahaan ma dee waa ama dabadoodna malaha waxa weeye khilaafku waa iskaba suuraye bal taas buu noqonaya oo iyada bal taas weeye xaggii dahabkiiyo fidadii waxaa markaa meesha imanaysa war imika dahab waaba jirtaa waa la helayaayo ama xuliha loo haysto ama si kalaba ebel waa kanoo dahabkii dee watan wakti kastaba laakiin fidadii nafteedii way jirtaaye laakiin qiimaheedoo had iyo goor isbedbedela iyadoo kollay aada iyo aadba hoos uguba dhacday aada haad isuguba dhacday ayaaba laga yaabaa isticmaalkeedu marka la eego warow dee la xadido la og markaas had iyo goor la sheeg sheego inta qiimaheedu uu marayo haddana san dee dahabku u badan yahay ee qiimihiisu u sugan yahay ugumaba sugne meesha waxaa yaalla un lacagahan maanta la isticmaalaa dahabna maaha fidana maaha laakiin meeshii dahabka iyo meeshii fidada iyaga kuba jira waxalla wixii lagu qabsanayo o dhanna waa lagu qabsadaa waa taas oo diyadii lagu bixinayo meherkii lagu bixinayo umuurihii kaliya wixii adigu meeshoodii maada markaas waaba jirtaa khilaaf waa jiray markaa waraaqo ay soo baxeen oo kale iyo dee kollay maraatib iyo maraaxilla ay soo martay soo bixitaankeedo waktiyadii ugu horeysa soo baxeen waxaan waraaqaa lasoo saareye lacag oo dhanba dahab ayaa kaba yaalay rasiid iyada udhigma ka yaala tiina markii dambe meesha way kaba baxday oo waxa ay dee qiimahan kuba yeelanaysa un kolba waa dawladdan amarkeeda isticmaalaysa haddii la joojiyo oo taa waraaqa aan macno lahayn ba noqonaysa taas baa barhkooda hay dee uba arkayeen ama bictibaari lfuluus iyo badh kaba dhigay curudu tijaariya bal way badnaayeen lakiin markii dambe majaamicdii fiqiga ahayd iyo culimadii dambe ee kollay waxay ciladii ka dhigeen un imika ku sugnay dahab iyo fida inay athamaniya tahay ashyaadii baa lagu qiimeeya waa tan markaa tanna meesheedii bay gashay oo iyaga meeshoodii bay joogtaa saka horta way ka waajibaysaa emahasay barhkood dee waxyaalo kale intay ku takyiifiyeen waktiyadii hore ay bal matalan meel kale ulaba kicen saka way ka waajibaysaa laakiin dee nisaabkeed muxuu noqonaya intaasoo lacagood baa jirto kala bedbedelan oo kale iyo waxyaalo isbedelkan iyo umuuraha kuba yimay in badan oo dee qoloyinka mucaasiriinta kaba mida kolley yusuf alqardaawina kitaabkiisan fiq zakaat kolley baxsi dheer buu kuba leeyahay oo dee la arko waxyaalaha buxuusa jirtayna kuwa uguba shaamilsan uguna horeeyeyba uu yahay in badanna ay dee isaga waxyaalaha uu taxriiriyeyba ay qaatay waxay kaba dhigaan in loo eego oo fidadoo dee isbedbedesho daraaddeed ay tahay in bal waxyaalahan lagu eego oo loogu saleeyo qiimihii looga dhigo dahabkiio wixii shan iyo siddeetan gram markaa u dhigma inay nisaabkooda noqonayaan hadhowna dee rubculcushrigii halkan ba laga bixinayay lagaba bixinayo in oo iyada haddii fida loo eego kolley imaka dahabkiina markuu aada u qaariyoobay waktigeedan dee beriye qaarkood dahabku uu intan ka jabnaa gramka kun ama laba kun aanu kaba badnayn intii markaa udhigmaysay lacagtu way yareede maanta markii de uu toban kun kuba dhawaaday ama sagaal kun lacagtii waabay badnaatay waana wax isbedbedela haddii fidadii xaggii la eega waxaa dhici karta mablag yaroo kooban inay saka kaba baxdo xagga laguma saleeyo bal kolley waa masaa'il ijtihaadi ah ee dee asalkii laakiin markaan samaniyo ka dhigna zakana inay ka waajibayso bal taxdiidka qiimuhu ma fidadii baa loo eegi ise dahabkan inta badan shiba mustaqirkaa loo eegi oo waxyaalahan in badan ay u yar iishaan dahabkii in looba eegaye bal waxaan leenahay tana meelahaasun baaba lagu salaynaya xadiidka duruqdiisna way noo socota وxadaثna mحamed بn رمxin بn المهاaجiri qal أخbarana layسxa وxadaثanii cmr النaqid qal xadaثna cabdاللahi بn idrيس kilahma وcabdاللahi بn idrيس yly عن yaحya بn سعيidi yaحya بn سعيid الأnصاrي weeye عan cmr بn yaحya cmr بn yaحyana waatan markan dhaweyd baan sanadka u inooguba sugnaa bhada اsnaadi isnaadka imaka aan kaba soo baxnay oo aabihii buu kaba warinaya aabihina abu سacيid mila xadiidkii aynu kaba soo baxnay mid laba mid ah وxadaثna mحamed بn rاafic qal xadaثna cabdالرaزاq qal abarana بn jurayji abarana بn jurayji qal abaranii cmr بn yaحya بn cmaarata عan abi yaحya بn cmaarata qala samictu aba sacيidi الkdriya yaqul samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلama yaqul waashaara الnabiyu marka uu rasuulku xadiidka sheegayeyna waa ishaaray salى اllahu alayhi wasalam bikafii kafkiisa bikamsi asaabici waa farihiisii shanta ahayd oo dee mid kastaba sha bikamsi dawdin kamsi awaaqiya iyo kamsi markaa kamsati awsaq soo mayhayn farihiisii shantaa buu ku ishaarayay markan uu shanta sheegayey uma dakara bimili xadiidi ibni cuyeynta xadiidkii ibnu cuyeyna ee uu ka warinaya ibnu cuyeyna camr ibnu yaxya oo kale ayuu sheegay oo dee kan ibnu jurij maanta isna camr ibnu yaxyu kaba wariyo isagii buu laba siman yahay وxadaثnي abu kamil fضyl بn xuseyn الjaxdariy qala xadaثna bشhr yعni بn mfضl qala xadaثna cmaaraة بn غaziyta cid cusubina saanidan kumaba sugna koley cmaaraة بn غaziye iyo yaحya بn cmaarata oo kale iyo qolooyinkaasi dee waxay ahaayeen waa min asadis ona waa dadka adigu atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa weliba ragga atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa sida dabaqada malikiya waa rag ka yar waaweyn oo dadkii dee sikaara صaxaaba ayay soo gaadheenba yaanay laba kulminbe an yaحya بn cmarata qala anahu qaala samictu aba saciidin اlkudriya yaqulu qala rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi laysa fi ma duna hamsati awsuqin fi ma duna macnaa waa fi aqala weeyaan wax ka yarune awsuqin sadaqatun zaka kuma waajibayso walaysa fi ma duna khamsi dawdin sadaqatun walaysa fi ma duna khamsi awaaqin sadaqatun markii horena awaaqiya imakana awaaqin labaduba waxa weeyaan waa adigu meesha way kuba yimaadeen waana laba wajoo banaanba weeye kolley imaam nawina raximah llahu tacala halkan wuxuu leyahy riwaayadii horena awaaqiya ayaa dhacday ama riwaayaadka dambe o dhanna awaaqin baa dhacday labaduba waa saxiixo ahlaluqu kaba soo naqlinaya aluqiya oo aan nidhi waa afartan dirham uqiyadii marka ya-da oo la shado oo markaa dee hamsada la damiyo ya-dana la shado jamiceeda wuxuu noqdaa awaaqiyu iyo awaaqi oo ah ya-da la takfiifiyo iyo in laba shado marka ayn taas ba ayn horta awaaqiyu iyadoo ya-dii la shado marka waxaa kaloo iyadana lagu jamciyaa awaaqin halka awaaqiyu iyo awaaqin labadaba waa laguba jamciyaa waxaana uu kasoo naqlinayaa ibnu sikit qolooyinkiina haysta wuxuu ka cabirayna qaala ibnu sharax haysta qaala ibnu sikit fi lislaax ma kitaabka magaciisuu soo gaabiyey waa kitaab luqo ah horiba kuwii isagu aqrisayban uu ahaa islaaxu lmandiq baa la yidhaah oo dee ibnu sikit baa loo waa madbuucba kitaabkaas baa wuxuu kasoo naqlinaya waxala wixii baabkaasa waa faa'iida luqa ahaaneed ujeedadu kuba yimaada san uuqiya iyo wasankeedba wasankaa kuba yimaada ee baabkaa kuba yimaada ee midkiisa mufradkiisa uu shadada leeyahay jamaciisa labada wej baa ku banaanaada tashdiid iyo takfiif oo imika aluqiyatu alawaqi iyo alawaqiyu labadaba asuriyatu asaraari iyo markaas iyadna way kuwa badna albuktiya alusfiya iyo nadaairteedii oo dhan ba macnaa wuxuu leeyahay labadaba wejba way kuba yimaadaano bal markaa tani jamacana waa jiraa kan kalena waa jiraa dhib ma lahan وxdثna abubكر بن abي شhaybta وcمr النaqid وزahيr بن حرb qالو xadثna وkiع عan سفyاn سفyاn markii dhaweyd سفyاn iبن cuyayna xadيidka warinayey waa xadiidkii hore un drqdiisii maanta سفyاnkani waa سفyاn iبن سعيد الthawrي weeye عan iسmاعيل بن أمyta عan محamed بن yaحyى بن حbاn عan yaحyى بن cmarata عan abي سعيد الخdري marka محamed بن yaحyى بن حbاn waa nin ثqo فqيho hore aynu usoo maro taabiciya weeye yaحya بن cmarana waa taabici marka waa laba taabici baa kala warinaya ismaaعيl بن mya wuxuu la siman yahay yaحya بن cmare inankiisa ayuu laba siman yahay عan abي سacيid الkdriyi qal qala rasuul الlahi slى الlه عalيه وasلم laysa فيma duna خaمسaةi awsاq waa ti marka dhaweyd aan sheegayno wisqi marka la idhaha awsاq baa lagu jamciyaa markaa شhan wasqi wax ka yar oo min tamrin timira walaa xabin xubuubtii iyo dee la beeranayay ah sadaqatun sadaqa kama waajibayso waxadaثana isxaaq ibnu mansuuri qaala akbarana cabdالرaحman yعni bna mahdiyi qaala xadaثana sufyaan can ismaaciil bni umayata can moxamed ibni yaxya bni xabana xaadu way fadxisanta waana xabaan ibni munqida صaxaabi buu ahaa can yaxya kolley laakiin qowska qoyskan waasic ibnu xabaanna waa jira ninkan adeerkia iyo waa wada san xabaan baa la aqriyaya ee xibaan ibnu hilaal kitaabku inooguba horeeyo kasrada xada ama xada la kasrinaya can yaxya bni cumarata can abi saciidin alkhudriyi ana nabiya salى اllahu عalayh wasalama qaala laysa ma ahaanin في xabin waa waaxid اxubuub weeyaan oo waa waxyaalaha dee firidale ama xubuubtaasa dee in heedii iyo qamadidi iyo wixii lamidkaa walaa tamrin iyo timir sadaqatun sadaqo ka waajibaysaa ma jirto oo seka kama waajibayso xataa yabluga ilaa uu gaadho khamsata awsuqin shan wasqi uu gaadho taas walaa fi ma duna khamsi dawdin shan neef oo geela wixii ka yarna sadaqatun zaka kama waajibayso walaa fi ma duna khamsi awaaqin sadaqatun sadaqa kama waajibayso bal iyada waxyaalahan nisaabkoodii baa iyada inooguba sugan dee bal markaa taasna waana ta aan sheegnay xadiidku labada faa'iidee waaweyn ee muhimkaa ee inooguba sugan in cibaaradiisa ka qaadanayno وxdثnي cبd بن حmayd qال xdثna yaحyى بن آdم qال xdثna سfyاn الthwrي عan iسmاعيل بن أمyة بhdا الاسناad mثl xadيiث بن mهdي xadيiثkii iبن mهdي uu سfyاan kaba warinayay mid laba mida waayo cبdiرaحman iبن mهdي baa سfyاan ka wariyay markii ka horeysayna wakiع baa سfyاan ka wariyay imikana ayaa ka warinaya ninkan xaafidka ee ثiqada ah yaحya بن آdم laba yidhaaho atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey ahaa horena aan usoo aragnay ayaa سfyاan kaba warinaya عن اسmاعيل بن أمyة بhdا الاسناad مثل xadيiث بن مهdي waa lfdiga xadيiثka iبن mهdي inoo dambeeyey oo kale وxdثnي محمد بن رافع qال xdثna عبدالرزاق qال أخبرna الthwrي ومعmر عن اسmاعيل بن أمyة بhdا الاسناad oo markaa thwrي iyo maanta nin kale ayaa la socda oo معmر iبن rاشhid labadooda ayaa xadiidka ka wada maqlay ismaaciil ibnu umaya ayay ka wada maqleen labadoodu markaasaa muxuu yidhi bihada lisnaadi waa isnaadkii ka dambeeyey ismaaciil ibnu umaya lahaa mila xadiid ibni mahdiyin wa yaxya bni aadama ibnu mahdi iyo yaxya ibni aadam oo lafdigiisa isna uu ixaaleeyey una uu yihi waa kii ibnu mahdi buu la mid yahayna lafdiga ibnu mahdi buu inoo soo naqliyey oo kale un baa lafdigoodu ah kayra anahu qaala lakin halkan cabdالraزاq markuu thawri iyo macmar ka wada warinayey qoladan dambe la lafti ha ahaadee wuxuu yihi bedela tamri samarin oo halkaa atamri buu samar oo midhihii noqonayo oo halkaasun baabuu yihi oo laftigiisa uu ahaa walaa fi markaan xagga marka la eego xabe laysa fi xabin walaa samarin sadaqatun intaasun timirtii iyo dee kolley zabiibkii wixii baa soo gelin xadiid kolley waa xadiidka imaka macnihiisu inoo daahir yahay waxna aan ka yar taabanay kolley dee kalaamkiisa iyo sharaxa waxyaalaha kuba sugan iyo fawaa'ida kala duwan uu soo noqon laya way badantao kuma joog joogsan karna xadaثna harun بن mcruf وharun بن سacيidi اlayliي qal xadaثna بن whbi qal aخbarana ciyad بن abd aخbaranii ciyad بن cabdالlahi عan abi الزubayr عan jaabir بn cabdالlahi عan rasuuli الlahi slى الlahu عalيه وsلم anahu qaal bal sanadka xadiidka kolley waa dad aynu soo aragnay un abu zubayr iyo jaabir iyona waa xadiid jaabir waana xadiidkii imaka abu saciidun buu la mid yo waa shaahid buu xadiidkaa hore u yahay ciyaad ibnu cabdillaahina halkan buu inoogu sugaya waa nin atbaacu taabiciintii kamida ninkan abazubayr kaba warinaya oo kolley xaafidta kaba cabira si waxaanu dee xifdi badan ama itqaan badan aanu lahayn lakin xadiidku dee xadiidkii hore ee duruqda badan lahaa ayuu laba midiyo shaahidkiisii baaba inoo horeeya waana xadiidkan dambe ka hore bukhaari iyo muslim baa wadaagsaday kan dambe waa afraadu muslim oo muslim baa la gooni noqdo bal qolooyinka kale lamay wadaagsanaya oo soo shalihi side dee xadiidkii hore unbuu laba mid yahay bal ciyaad ibnu cabdillaahina ciyaad kale ay noo soo socday markaas baan yar eegi doona insha allah marka wuxu uhi can rasuuli llahi salى اllahu alيه wasalam anahu qaala laysa fi ma duna hamsi awaaqin min alwariqi markii hore o dhan fi ma hamsi awaaqin unbaa inoogu sugnaa shan waqiyadood waana fidan markii horeba lahaa xadiidkan baa inoo soo kordhiyo min alwariqi wariquna waa fidada ama lacagta weeye fidada sadaqatun sadaqa kama waajibayso walaysa fi ma duna khamsi dawdin min alibili sadaqatun walaysa fi ma duna khamsati awsuqin min atamri dee timirtii waxaa lamida xubuubtiisa xadiidkii hore saxiixaynba aan kusoo aragnay kaasna sadaqatun sadaqa kama waajibayso oo wax adigu sadaqo oo ka waajibaya ma jirto bal axaadiisii waa taas waan sooba aragnay kolley waxyaalihii ay imaka inoo keenaysay waxaana nidhi marka la eego simaarta iyo xubuubta nisaabkan mooyaane xawl looma eegayo xawlkooda waa xasaadkooda iyo goyitaankooda namihii ayaa kuba xasilaya markay noqoto maashiyada waa xoolihii oo dee dawd baaba halkan kagaba sugan iyo ay noqoto oo marka la eego waxyaalahan iyaguna dahabkii iyo fidadii iyo curudu tijaara oo dee jamaahiir alculamaa zaka ka waajibaysa ay leeyihin khilaaf yari meeshii ha jiroo horeeyeyba bal dee khilaafkaa horunbu wixii dee casrigeennana dee ay waxyaala yimaadeen oo markaa madrasat alalbani kaba yimaadeenna taasunbuu tabacu yahay bal waxaan leenahay zaka way ka waajibaysaa waana jamaahiir alculamaa qowlkood adduunyada waxeediiba waxaabay noqdeen dee curudu tijaara tujaarta badankoodii waxay hayaan bal markaa waxa iyaga umuurahaas laakiin waxaa dee la shardiyayaa iyada xawl ayaa looba shardiyayaa oo taasi xawl baa loo shardiyayaa kolley axaadiis kala duwana ama iyo aathaarna way kuba timi oo waa dee waxay leeyihin waxaan inuu kobciisii bal ama bilquwa uu kobcayo iyo nabihiisii baa dee muddo intaa ka yar hagaag u muuqanayn oon daahir ahayn de ruuxii meel iskaga xaraysay waxa isagu aan dhaqdhaqaajinaynama uu iman waayo isagay jirtaaye laakiin namihii iyo kobacii oo kale iyabaa taas muddadaas bay qaadataa intay hagaag u muuqanayso kan kalese dee markuu soo go-ayba waa waxaa dhan oo bal matsalan taas in axaadiista xawlka tilmaamaysaana inooguma sugnaa kitaabkeena niya bukhaariba kuma sugnee lakin waxyaalo soo arooray way jiraan itifaaqa ahlucilmina iyadna waa jiraan bal marka xadiidka imakaan kasoo baxnay wuxuu ahaa nisaabkii khaasatan bal zuruucda markaan eegno xubuubta iyo simaarta nisaabkoodii baan soo aragnay waa marka qadarka markay gaadhaan saka ka waajibaysa lakin intee ka waajibaysa dee xataa awaaqidii iyo geelii matalan halkan kuba yimina nisaabki un baa inoogu sugnaya lakin qadarkii la bixinaya inoogumay sugnayn bal markaa baabkan waxaa inooguma imanaya khaasatan suruucdii iyo simaartii wixii qadarka laga bixinaya intuu yahay baabun ma fiihi lcushru aw nisfu lcushri wuxuu u baabaysan yahay bal bayaani maa kii caddayntii fiihi isaga fiigiisa alcushru cushru ka waajibayo toban meelood in meel kamida la sake loo bixiyo aw nisfu lcushri ama cushri barhkii oo halkaa tobnaad inta la kala baro barhkii ama nisfigii bal markaas la bixinayo zako intii kalena dee ruuxii ay u baxday ayaa yeelanaya taas buu bal kuwaa bayaankii ayuu bal matalan baabku u baabaysanya وxadثnي abو الظاhر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن صرح وهاrون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد والوليد بن شuجاع كلهم qolooyinkaasoo horeba kitaabka aynuugu soo aragnay can ibni wahbin imaamkii cabdالlahi bni wahbi bay kaba warinayaan marka qaala abuاطaahiri lakin abuاطaahir wuxuu yihi waa laftigiise akbaranaa cabduلlahi bn wahbin can camr bn الxariث isaguna waa ninkii faqihaye reer masarisba ana aba zubayr xadaثahu camr bn xariث waxa u waramay aba zubayr mxamed ibn muslim waxaana ugu waramay anahu samica jaabir bna cabdillaahi yadkuru inuu maqlay jaabir bna cabdillaahi yadkuru xaal uu sheegayo anahu jaabir samica inuu maqlay annabiya salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay oo qaala yidhi fii ma saqat wixii ay waraabiso alanhaaru webiyadu ay waraabiyaan adu waa biyaha de ama daad soo rogmaday ama webi socda ama in lagu waraabiyey iyo walgaymu daruurti oo iyagoo markaa kaasun ku baxay alcushuuru cushri baa ka waajibayo kuwa suganoo waa wixii soo baxay markuu nisaab gaadho weeye maaha iyada intuu nisaab ka yariyo xadiidkaa kalea inoo fasiraya ama kan cumuumkiisa aan ku khaas yeelaynaaye wixii markuu nisaabkii gaadho ayaa toban meelood loo qaybin oo halbaa zakadii laga b ayaa ayay noqon zakadii wa fii ma suqiya wixii lagu waraabiyey bisaaniyati waa biyo loo dhaaminayo saaniyadna asalka hore albaciir aladi yustaqa bihi lma sadeer raawiye oo kale iyo naadix iyo kuwaas naadixna malaa waan soo aragnay raawiyana waa kolley asal walow markii dambe weelkan biyaa lagu shubta ay raawiya yidhaaheen asalka hore dee neefkan sida ayuu ahaa ee ujeeddadu waxa weeyaan biyo tacab iyo hawli ruuxii ka gashay weeye moteer buu ku waraabinayaa biyo kale oo dee ceel uga soo saaray oo maanta o dhan lagaba shaqaynayo si kaleba ugu soo saaraya sida saaniyadiibaad biyo loo soo dhaaminayo ku waraabinaya adigu waa wax ay kulfo iyo mu'no iyo kharaj ziyaado ale weeye kii iyada waraabkiisu kaa ahaa ee kulfo ziyaado ah ama kharaj uu gelayay waraabintan la waraabinayo nisfu lcushri waa halkaa tobnaad barhkii ayaa ka waajibaya marka xadiidka wuxuu adigu inoogu sugan inuu inoo faa'iideynaya siuu khadaabi adigu bal masalan horta in wixii ruuxa kulfo iyo mu'no isaga uu ku waraabiyey kharaj ka galayna qadarkii uu bixinay iyagii baa la eegaya dadka arbaabulamwaal baa la eegaya oo qadarkii uu bixinayay baa yaraanaya waa nisfu lcushri wixii aan kulfo sidaas iyo kharaj sidaasi aanu ka gelin oo biyo iska socda ayuu kuba waraabsaday mu'no kaloo ka gelaysaa ma jirto dee biyii ha kaa shaqeeyaba ha u duduwo taasoo marna ha kusii daaya marna ha kaba xidho ha u duduwe laakiin biyahan kharaj kale kama gelayo iyada markaa waxay noqonaysaa kulfadiisii baa yaraatay oo wuxuu qaadi karaa muwaasaad intii kaa kharajka badani uu gelayey uu qaadi karayay in ka badan buu qaadi karaya in cid kale laga siiyo oo markaa cushri baa ka waajibaya khadaabiga wuxuu yidhaha raximah llahu tacaala sadaqada wujuubkeeda waxa weeyaan wuxuu u noqday maqaadirteedu khaasatan labada nooc mid kala duduwan oo iskhilaafsan arrinku waxa weeya wixii manfacadiisuna ay caam tahay gees kalena mu'nadiisa iyo hawsha iyo tacabka gelaya uu fudud yahay wuxuu noqonayaa mid muwaasaad ama caawin cid kale wax laga caawiyo qaadi karo oo kaasaa deeta cushri laga waajibiyey si dadka fuqarada loogu waasiciyo waxay helayeen ki laakiin isagu mu'nadiisu ay badan tahayna rifqan biarbaabi اlamwaal ayaa nisfu lcushri loogaba waajibiyey bal xadiidku waa taa waxay culimadu soo qaadaan kolleyna waa nasay dee caamata ahlicilmi ay kuba tagaan haddii laakiin labadan xaala ay israacaan oo in waktiyada qaarkoodna si kasoo qaad intii dee waxani uu baxaye la goosanayey barhkeed biyaha iska sahlan ee ama ilba ka soo baxaya ama daruurba ama webiye ayuu iskagaba waraabsanayay wakti biyahaasi ay yaraadeen oo uu biyo kaloo dee kharajle uu ku waraabinayena way jiraan labadiiba way galeen oo kale markaasoo kale de waana caamatu ahlicilmi kolley qowlkood eh waxay ka dhigaan halaaثata arbaac in laga dhigayo macnuu waxa weeye niskii marka horeba wixii kharajka lahaa ee kharajka badan uu galay laga bixinaya waa laga bixinaya niska si waya laakiin kii kale niskii kala qaybsamaya oo dee badhna isagii loo dayn badhnoo markaa afar meelood marka loo qaybiya saddex ahaan ayay sekadii noqon markaa rubci baa cushurkii uga hadhaya waa markay taas noqoto haddii dee wixii aan sidaa loo dabdin karayna aqlabkun baa la eegi jaanibka loo badan yahay ama jaanibka badan unbaaba la eegi arrinta kale xadiidka inooguba sugan waxa weeye laftigan xadiidkan haddaan eegno fima laftigan ma cumuum bay keenaysaa cumuum buu keenaya oo alfaadii cumuumku kaba mid yahay marka macnuhu waxaa maxay wax alla wixii dee anhaar ama qeyb kuba baxa ha yaraade hase badnaadee cushu wixii soo baxa hadduu xataa dee khamsatu awsuqii kaba yaryahay waa in cushrigii laga bixiyo haddii muna ay jirtayna nisfulcushrigii laga bixiyo macnaa halkan nisaab inooguma sugna dikrigii laftiguna wax yar iyo wax badanba uu kuba dhacayaa waana taa de abu xaniifa iyo kolley madhabkiisuba uu yahay lakin jamaahiir alculamaa waxay leyihin xadiidkii hore kan isaga qaradka siyaaqu uu yimi waxay ahayd in la caddeeyo qadarka lagu bixinayo wixii qadarkii la caddeeyo may ahayn intee adigu nisaabka caddayntii kaa kalena nisaabka caddayntii buu ahaayo isaga halkaa sariix kuba ahaa sidaa daraaddeed kaa xadiidkaas baan soo qaadaynaayo kan cumuumkiisaan ku khaas yeelaynaayo markaa muxuu noqonayaa wixii anhaar ama qeyb ku baxay waraabiyeen taa lagu bara waraabiyey ee nisaab gaadha khamsata awsuq gaadha cushrigaa laga bixin haddaan khamsata awsuq gaadhin in kastaba nahri iyo biyahaan tacabka lahayn ha ku waraabiye iyada nisaabkii ine xadiidkii hore aynoo caddeeye labadii xadiisna waan kuwada camal falayna cumuumka kana kaasaan ku khaas yeelayna waana dee kollay qowlka sawaabkaa xadiidka ama daliilkuna uu markaa keenayo ama cumuumka halkan iyo de bal matalan aayaadka qur'aanka o kale waatu xaqa yoma xasaadi iyo wixii dee idin soo baxay oo kale bal cumuumiyada halkaa kaba imanaya xadiidkan kale ee nisaabka caddaynaya khaas yeelayo bal markaa waxaan leenahay labadii xadiis baa saas macnahoodu inoo wada noqonaya arrin kale oo halkan sheekhu yar baxsinaya u jira sida dabdiga isata alcushuur imika halkan wuxuu leeyahay waa jamcu cushrin oo cushir oo ahaa dee toban meelood meel ahaan ayaa jamciisu muxuu noqday cushuur baa lagu jamciyey taas waa tan kolkol cashuur inaga aan idhaahno de inaga luqadeeni macnuu yeeshay oo kale kali laftigaasi macnahana waa uu lahaa waa macnahan buu lahaayo waktiyada hore waxyaalahani khaasatan ama tijaaraha noqoto ama waxyaala bilaabantay ama ashyaada qaarkood barhkood baa laftiga naftiisa cashuur ku dabdiyey halkan oo kale ku dabdiyo iyadna cushrigan bay socotaayo de wixii la qaadaya halkii tobnaad ama toban meelood meel ahaan la qaadaya waana laftigu halku inoogaba imo cashuur de lafti soomaaliya ma ama lafti carbeed ebel lakin waxaan leenahay halkan cushuur saasaa inoogu dabdisane lakin wuxuu kasoo noqon layaa qaadiciyaad sheekhu isagoo leh sheekhyada iyada intoodii badnayd qaadiciyaadna kolley waa imaam kitaabkan sharxay lakin kitaab kaleo aad uheer sareeye ana waa leeyahay oo mashaariq lanwaar la yidhah kitaabka waxyaalahan ku dabdiyo oo bukhaari iyo ma waa kitaab aad iyo aad de waxa weya nafs ah kitaab qimo ah marka la eego baabkiisa ama aada u mudan oo ah mashaariq lanwaar baa la yidhaahaa wuxuu ka hadlaa kitaabkan aan hayno bukhaari me muslim baan ujeedaa iyo bukhaari iyo muwaطa'a malik alfaadahooda alfaadahooda u dabdiyaa rijaashana de waaba wixii u baahan waa dabdiyaa bal kolleyna lakin arinku sheeku de reer maqrib buu ahaa waa sabta magaalada la yidhaha imakaba maqribun ku dhex taale lakin isbayn haysatay iyo deegaankaasi buu ahaa adigu dee maqribkaa aada u durugsan buu ahaa waana iskhilaafsan yihiin marka la eego xuruuftan hijaayiga alifbada tartiibta mashaariqada iyo dee tartiibta makaaribadu markaa sidaa daraaddeed ruuxa xadhici karta ishkaal inuu ku yimaado kitaabka isticmaalkiisiio de masalan xuruf inaga xagga dambea iyo iyo taas iyo inay xurufo kale kasii dambeeyaan oo siin iyo ra- iyo meelo dambe ay tagaan oo meel dambe oo mujalad kalaba ay tagaan laba mujaladna kitaabku waa ku madbacisay maxaa le waana kitaabku in badan sheekhu waa usoo laamay laftiga almashaariqna way kusoo gaabiyeen bal markaa isaga kasoo naqlinaya inuu leeyahay in badan waxay ku dabdiyeen bifatxi lcayn waana wixii la bixinayey waxaana dhigtay hadal kale oo qoloyinkana shara waayo de kolley bal kitaabku waa iskaba raag raage lakin wixii yar faa'ida in laydinku baraarujiyo sidaa kutubtaasna u doon doontaa kitaabkii de qayime mufiida wuxuu soo naqliyay hadda waqaala saaxibu madaalic alanwaar madaalic alanwaarka idin yaalana waa kitaab mukhtasar waa mashaariq alanwaar buu mukhtasar u yahay nin wada in badan bu isagana u laabmaa in badan buu u laabmaa xagga la eega dabdiga isaguna waa kitaab dabdiya waa kitaabka mukhtasarkiio alfaadahan buu dabdiya nin ibn qurqul la yidhaho isna makaaribadii ah ayuu baa leeya isagana horta waaba la madbuceeyo weliba waxaan filaya weli dabcadii may soo gelin dhawaan baaba waxaan filaya in imaaraadkiiyo laguma madbuceeyey waa la madbuceeyey isagana kiisa ibn qurqul lakin de haddaad mashaariq haysato waad kaaga maarmi kartaa baan leeyahay haddii kalena meeshiisu geli karaa bal waxau leeyahay sheekada intooda badan dami bay yidhaaheen lakin waxa yar dooranaya si waxay cashuurtay lakin wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala marka ahludimaba laga hadlayo cushuur un bay ka cabireen dami ee marna fadxada soomay qaadin wax labada lafti udhexeeya ma jirte aimadaasi ha kuba tageen malaha intooda badan inay cashuur ku dabdiyeen saaca intoo la fadxiye lakin wuxuu leeyahy qowlka sawaabkii waa in imaam nawowi baa taa leh in caynta damadeeda lagu dabdiyo marka waxaan leeyahay cashuur hadday meelo qaarkood xarag ka dhacday iyadna waa dee culimada qaarkood waxay kuba dabdiyeen lakin waa cushri un baa loo jeedaa w bab la zakata calى muslimi fi cabdi wafarasi laa zakata zaka ma ahanin calى lmuslimi ruuxii muslimka ahaa fii cabdihi wa farasi addoonkiisa iyo faraskiisa oo ujeedadu dee addoomiye imika maba jiraan laakiin dee sidii xoola oo kale ahay otaa la iibsanayo la dhexlayay oo kale sake laleeyay isaga ka bixi ma jirto dee inta maal laga soo qaado faraskii uu isagu ku jihaadayay ama uu haystay ama dee taasoo kalena wax sakaa dee iyadna kama waajibaysa lafdiga xadiidka weeye وxadثna يحyى بن يحyى التmيمي qال قرأت عlى مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن ديناr سليمان بن يسار عراك بن مالك intaba waan soo maray lakin tn ln waa intaba taaبiciintii weeye oo xadيidka snadkiisa markaa saddex taaبiعي oo kala wada warinaya ayaa kuba sugnaaba weeye kollay ciraakiya sulaymaanna way isku dhow yihiin cabdillah bnu dinaarna in yar buu kaba yaraa camr bnu dinaar kan inagu soo noqnoqda ee isagoo caalimka ah kollay uu ka caalimsan ninka ayay isku dabaqa yihiin magacana waa kuwan wadaagsaday bal laba sanoo isku xigana way kala dhinteen bal matsalan haddaba ciraaq ibnu malikna horeynu in yaroo tarjamadiisa iyo bal waxyaalo ku tacalluqsan hore aan uga soo yar warramay wuxu uhi can abi hurayrata ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala laysa ma ahaanin cala lmuslimi ruuxa muslimkaa korkii fii cabdihi addoonkiisa walaa farasihi faraskiisa sadaqatun sadaqa ka waajibaysaa ma jirto xadiidku duruq buu leeyahy waana kuwan وxadثnي cمr بن ناqd وزهيr بن حرب qال xadثna سفyاn بن عuyaynةa qال xadثna أyوب بن موسى عن مكxuuli waa ninkii فqيه ahaa ee taabiciga ahaa taabici yar ee reer sham ee caalimka ahaa kolay irsaal badanna waa leeyahy عan سlayman بن يasاr عan cراk بn maliki marka halkii wal cabdاللahi بn dinar aanu kusugnay waa taaبic مkxuul siqاar taabicin lakin cabdالlahi u kasii yarayaybe عan abi hurayrata qaala cmr isaga cmr wuxuu yihi can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam waqaala zuhayru yablugu bihim waxay ujeedadu tahay intan labada sheekh ee muslim ayaa siiqada xadiidka ay kuma soo naqliyeen khaasatan saxaabiga dabadi ayay ku kala dunaayeen marka cmr bn mحamed annaaqid isagu muxuu yihi can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalayh wasalam ama isagu zuhayr ibnu xarbin laftigiisu muxuu ahaa can abi hurayrata yablugu bihi laysa calى lmuslimi fii cabdihi walaa farasi sadaqa ee kitaabkana hore yablugu bihi iyo waynugu soo maray haddii markaa saxaabiga lasoo gaadho halkii dee can inabiy iyo ama samictu nabiya iyo alfaadi ama qaala rasuul lahi lagaba odhan laha la yidhaha yarfacu ama yanmihi ama yablugu bihi ama riwaayatan ama yarwihi intuba wuxun bay la mid tahay iyadoo la yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam waqowluhm yarfacuhu yablugu bih riwaayatan yanmihi rafcu fantabih wey intuba waa wada marfuucun ee u baraarugo markaa labada siiqo waa isla midun dee waa kala yar cad yihiinun haddaba muxu laysa calى lmuslimi fii cabdihi walaa farasihi sadaqat waa laftigiiba taa soo laqbeeyey xadثna yaحya بن yaحyى qال aخbarana سlayman بن bilaali xا وxadثna qtaybaة qal xadثna xamaad بن زayd xا وxadثna abubakr بن abi shaybةa qal xadثna xakim بن ismاعيل kulhm عan qtaym بn عراk بn malik عan abيhi عan abi hurayraةa عan النabiy slى الlه عليه وsلم mil xadiidku waa kii hore un lakin nin baa inagu soo yar kordhay markii hore cراk بn malik waxaa ka warinaya سlayman بn yasاr iminkana waxaa ka wariyay inan uu dhalay oo khusaym ibnu ciraaq ibni malik la yidhaaho ayaa kaba wariyey isagu caawa inoogu horeysa kitaabkana saddex xadiid buu ku leeyayo kan baa kii koobaad ee labada kale weliba mid uu aad ba usii dambeeya way dambeeyaan midna waa dhexda kitaabka midna waa qeybtiisa dambe weeye xafinu xajar baa wuxuu kaba cabiraa bal cibaaradiisa taqriib uu ku leeyahy kollay kitaabkaa taqriibna waa kitaab marka la eego ruuxii alfaadihiisa kooban sadar iyo badh ama laba sadar kama badna tarjamadii raawigu walow sheekadiisi iyo talaamiidda aanu sheegin dabaqadii buu taxdiidinaya oo kale derajadii buu isagoo soo khulaaseeyey aqwaashii culimada oo isaga xukumkiisii ay tahay kol kol dee waxyaala haba jireen kol hadalka walkanku yidhi iyo wixii uu xukumku kuba sheegay fatxulbaari ay iskhilaafeen bal iyadoo kooban buu sheegaya ruuxu dee kitaab weyn waa uga nafci badan yahay oo tarjamadiiyo kooban iyo taxdiidkii dabaqa iyo umuuro iyadoo uu soo khulaaseeyey halkii kitaab weyn markaad qaato hebel wuxuu yihi waa sidaa siqa hebel sidaasuu yihi sidaas u yihi ayuu dee soo khulaaseeyeyo khulaaso isagoo xukum xaggiisa uu xukumayo culimada aqwaashoodii markuu isu soo wada geeyey bal markaa kolley waa kitaab waxaan leeyahay ruuxii mubtadi ama dee jaanibkan doonayay inuu bilowdo aanu ka dee u baahan yahay oo u dhow oo xaggii fahamkii u dhow iyo qabashadii raggan aan wada haynoo dhan in laga waayo asalahad maba jirto iyo dee ragga usushal iyo bal kutubtooda kaleba ay cibaaradiisa waxay laa basa bihi min asadisa macnaa lafdigii ama siqanimo hoos buu uga dhigay waa iyadoo uu saduuq yidhi aan waxba raacsanin ama laa ba'sa ayaa isku mid ahayd isaga agtiisa oo dee ruuxa saa la odhanaya ruux haddii xadiidkiisa aan wax khilaafi jirin aanu xasanun uu noqon lahayn walow xadiidka dee aynaan duruqdiisii hole rijaashii kasii xooga badnayd ay kuma sugnayd waxa weyn ay nooguma sugnayd waa cibaaradiisii saadisana waa dee kollay martabo uu sugo oo sa saabica iyo khaamiso udhaxayso oo xag mucaasaro marka laga eegay lakin atbaacu taabiciintum aan odhanaynayo lakin intaasuu taa ku dhaafay kitaabkiisan bukhaari uu kuma sharxay muqadimuu leeyahay muqadimo dee kollay waktiyadii sheekhadiisii oo in badan nool yihiinba uu dejiyo aadna looguma ammaanay oo dee sida uu kitaabka ugaba hadlay iyo habkuu sameeyey wax looga horeeya an waa dariiq kitaabkana qiimo weyn oo kale kusoo kordhiyay marka la eego sharxi walow sharxuba dee kitaabka ugu taamsan ugu markaa israacsan ee shuraaxda lahayaba uu yahay marka hadi waa magaa muqadimadu magaca gaaray leedahay walow dee kitaabkii la socoto halka fatxulbaari uu ka yahay hadiyusaari bu taas magaceedu ay tahay waana uu ka hordejiyey oo markuu dejiyey dabadeed buu kitaabka bilaabay maqaasidii sharaxa oo dee alfaadahan iyo sharaxani aanay kuma sugnayna way kuma sugan tahayba iyada kitaabkiisa waxaan leeyahay uu ka derajada uu ka sarraysiiyaayo markuu isaga soo dhigtay wasaqahu النasaaئiyu وiبnu xibaan wاlcuqayriyu taas buu kaba cabiraa bal markaa waa nin martabadaa ka sarreeyo horta iqa nin azi la yidhaah baa munkarulxadiid kaba dhigay ibnu xasmino markaa isaga intuu raacay ayuu dee hadal isna uu ku daciifinayo yihi walow xaafid de uu yidhaahoba ninkaasun bu hadalkiisii raacay isagoo nala dareemin inuu isaga naftiisa azi oo kitaab dacafale isaga naftiisa uu nin daciifa yaho markaa dadkii siqaadkahay tadciifkooda aan isaga lagaba aqbalin bal muhimku waxa weeye taqriib haba dhacdo inuu yahay laa ba'sa bihi iyo laakiin isagaaba hadiyusaari ay ma kaloo tawsiiqisay iyo isagoo siqaad kaba cabiriyo tadciifkeed iyo kaba cabiro martabadiisu way kaba sarreysaa nin siqaan leenahay bal markaa muxuu yihi an abi an abi hurayrata an nabiy salى الlahu alay slam bimili وxadثnي abu الطاhر وhاrون بن سعيid الأيلي وأحمد بن عيسى qالوا xadثna بن وهب qال أخبرnيi مkrmة عن أbيه مkrمة عن أbيه oo la ydhah waa wijaado horaynu uga soo hadalay abihina waa bukayr بن cabdاللh بن الشhج عن cراk بن مالك qاaل سمعت أbا هريرةa يحadث عن رسuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل laysa في الcبد صدقة adoonka صدقo iyo زaka ka waajibaysaa ma jirto ilaa sadaqat lfidri sadaqadaa sadaqatulfidriga mooye bal baabkii waa inoo dhammaaday baabkan macnuhuna waxa weeyaan horta bal ruuxu fardihii marka ay noqoto zaka kama waajibayso waataa naskaa sariixa meeshii kuba yimi allahuma culimadu waxbay kasoo reebaano hadduu ruuxani fardahan farda tijaarayay waa nin uu iibsanaya oo sii iibinaya uu ka bacmushtareynaya ee markaa farasnimo loogama sakeynaye waa curudu tijaaro oo sida dee alaabtan kale la iibinayay ba laga tijaareynayo looga sakeynaya curud tijaaro ayaa inta la qiimeeyo waa curudu tijaaro ayaa laga sakeyno laakiin faraskii haddii qunyo loo haysto ama haku jihaadayo ama si kaleba haugu intifaacayo sidiisa isagaba raacayo iyada taaseena curud tijaaro aanu isu rogin wax siko ruuxa lagu leeyahay maba jirto oo sika lagama sakeynayo addoomihiina dee waxa weeyaan sadaqada fidriga way noo soo socotaa waa laga bixinaya sayidkoodii baana kala bixinaya iyaga kuma waajibaysa sayidkay kuwaajibaysaa iyaga waxay leeyihin maba jirto dee hadday jireen waa waktigay jireen laakiin wax kale oo ruuxa ugaba imanaya taasi haddaana curudkaa iyaguba noqon taasi ma jirto saas ba xadiidka iyada taa inoogu sugan uu yahay dee kollay khilaaf xanifiyo xagga fardayna axaadiisan baad aada uga duwan oo ama celinaysa qowlkoodaas oo bal markaa waxaan leenahay waxba kama imanayaan haddaanay baabkaa kala gelin baab fi taqdiim الzakati wamanciha zakada horeysiinteediiyo sakadii on waktigeedi gaadhin oo lasii bixiyo iyo bal taas wixii kuba yimi iyo mancintii laba manciyey iyadna dam iyo de arrinka ay leedahay وxadثnي زhير بن حرب qال xadثnا علي بن حفص qال xadثnا ورقا ورقا بن cمر الyshkuri horayna usoo maraysna عن أbي الزinاd وأتباع taaبعinti عن أbي الزinاd عن الأعرج عن أbي هurيرaةa qال أنه qاal أbو هurيرة wuxuu yihi xadيiثku markaa waa مسند أbي هurيرة cمar isagu xadيiثka dee أbو هurيرة warinayo rasuulka ilahi ka warinaya qisadiisun baa ku sugan bacata rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay uu diray cumara cumar buu diray calى sadaqati sadaqada halkani waa zakadii weeye oo dee qur-aanka ba inama sadaqaat lfuqara almasaakiin taasaa loo qaybiyey waa zakadii waajibka ahayd bay ahaydba sadaqada halkana waa dee iyadii waxa weya waa zakadii weeye uu dirayna dee rasuulka ilaahay cumaal buu diri jiray dadka waktigeedu markuu gaadho zakada kasoo gurta oo qaybiso dadkii asnaaftii iyo ciddii lahayd uba qaybisa bal taas weeye haddii dee halkaan cid lagaba helina madiine haba keeneen bal taas bay haydoo cumar buu diray si uu dadka uga soo guro sekada waktigeedii oo joogay sekadii usoo ururiyo faqiila waxaa la yihi oo rasuulka ilaahay baa lagu yihi manaca bnu jamiilin ina jamiil wuu manciyey wa khaalid bnu lwaliidi iyo khaalid ibn lwaliid iyo wlcabaas cabaas cam rasuul lahi salى الlahu alay waslm way diideen oo qolooyinkaasi sekadii way bixin waayeen taas baa rasuulka ilaahi lagu yihi ibnu jamiil adigu kolley magaciisa inoomay soo naqlin walow barhkood cabdillaahi baa la yidha yidhaaheen lakin de kolley wax dabdinsan oo taasi ma jirto lakin waa ninkan dee waktigaas muslimka ah weeyo ina jamiil waa manciyey khaalid ibn lwaliidna wuu diidey oo zakadii cabaasna uu diiday saas baa lagu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi maa yanqimu ay maa yunkiru weeye ma qoonsanayo ibnu jamiilin ina jamiil oo kolley dee naqama ficilkana waa say yankir yunkiru iyo yaciibu iyo yakrahiyo waa lagu wada fasira bal yunkiro wuxuu qoonsanayo maanta uu inkirayaa ma jirto ibnu jamiilin xagga zakadan uu maanta manceeyo ilaa anahu inuu ahaa un mooye ilaa anahu isagu kaana inuu ahaa faqiiran ruux baahan oo faaqnaahu llahu ilaahay qani yeelay oo macnaha waxaan dee uu kuba cudur daaranayaa meeshan sekadan la weydiinayo waxaanu kuba qoonsadee keenay inuu waxa weeyaan diido waaba arrinkan oo ah ruux faqiir uu ahaayo ilaahayna waa qani yeelo taasba weeye horta bal riwaaye bukhaari xadiidkan waxaa dhacday riwaayada bukhaari xadiidkan uu wariyey ilا أنه kاna فقيrا فأغناaه الlah والرasuل waa cباarada بخاarي فقيr buu ahaa ilaahay baa qani yeelay iyo rasuulkiisii xaفiن xaجaر ba wuxuu yidhaha رaحimه الlahu taعalى xadيiثka markuu qabanayo oo xataa riwaaيaaتkeenan iyo de wx taa udhaxaysaya waxyaalano kale waa شharx dheerba iyo umuuri kuma tacaluqsanaa rasuulka ilaahay salawaaت الlahi وaسaلaaم عalيه naftiisa wuxuu u sheegay oo uu raaciyey de ilaah baa wax qani yeelay فأغناaه الlah والrasul uu yihi inay waxaa rasuulka ilaahay sabab u ahaa islaamkan uu soo islaamay islaamkan uu soo islaamay ayuu sabab u ahaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee markii uu soo islaamayna fay-an iyo hanaa-imtan islaamka dee waxa weeyaan ilaahay baneeye ummadii rasuulka salawaat ullahi wasalaamu caleyh uba baneeyey waxyaalaha fay iyo hanaa-ime isaguna qeybteeda uu helay tiibaa uu hani ku noqday bacda faqrihi oo waa taasoo isagii rasuulka ilaahay sababtiima kusoo islaamay rasuulka ilaahay baaba sabab u ahaa waxaanay taasi keentay waxyaalahan dadkii ummadan muxamediyaa loo baneeyey hanaa-im iyo fay iyo waxyaalahaas uu isaguna qeybtiisa kaba helayey inuu faqrigii kaga baxo uu ku qadiyoobo markaa jaanibkaa wey marka cibaaradana taasunbuu qoonsanaya dee taasima wax la qoonsadaa wax la inkiro ama la karho ama lagu cudur daarta maaho waxay markaa cibaaradu noqonaysaa un ti ay xaggan dee badiica ba odhan jiray ama qaybta balaaqada taakiid lmadxi bima yushbihu dama wey amaan wax la ammaanaya la adkeynaya oo wax demi shabahaya ayaa waxa weeye ama dee demi u eg ayaa lagu adkeynayaaba oo macnuu waxa weeyaan kol haddaanu cudurdaar kala lahayn oon intaa ahayn in ilaahay qani yeelay aanu ahayn falaa cudura lah weye wax alle wuxuu ku cudurdaarto ninkaasi ma jiraan oo waayo dee taasi wax lagu cudurdaarto maaha taasi wax la yidhaha sidaa daraaddeed baanu bixin la-ay ma aha oo wax lagu cudurdaartaba maaha kol haddaan cudurdaarka uu sheegan karaa intaasu mooyaane wax kale aanu jirin wax cudurdaaru ninkaasi leeya xagga mancenta ma jirto wa fihi tacriidu bikufrani nacam nicmadaa weyne uu helay o islaamnimadii ku helay waaba isagoon kuba shukrin kufraankeedii baaba sarbeebtani ay uba tahayba iyo dee ixsaankii halkan ugaba dhashay muqaabilkeed inuu ficilkan aan toosnayn lababa yimi balkaa weye isaga bal markaa qeybtaasi wax cudurdaara malaha weye ninkaasi hadduu diiday oo manciyey wa ama khaalidun khaalid fainakum tadribuna fainakum khitaabku waa dadkii cumaasha ahaayee zakada soo guraye dee lahaa khaalidna bixin waa tadribuna waa dulmiyeysaan khaalidan khaalid waa ka gardarantihin khaalid waa ka gardarantihin waa dulmiyeysaan maxaa u dulmiyeysaan qad ixtabasa uu waqfiyeyba adraacahu waa jamcu dircin iyo wactaadahu wixii kale actaadna waxaa la yidhaha jamcu catad ama jamcu cataadba marka actaadna waa lagu jamciyaa catadka actudna waa lagu jamciyaa bal riwaayada bukhaari actudahu baa dhacday riwaayada bukhaari waa laftigan marka la eega cataad baan ujeedaa cataad jamciisa kolna actaad kolna actud laguma jamciyo haddaba idinkii waa dulmaysaanoo catad marka cataadna waxaa la yidhaha waxalla wixii loo diyaarsado dee dagaalka oo dhan aalaadka xarbigaa soo geli fardihii baa soo geli wixii loogu talagalay in lagu jihaado ama dagaal loo diyaarsado ayaa cataad lagu magacaabaa haddaba isagii waa dulmaysaanoo waxyaalihiisii waa waqfiyeyba ixtabasana uu waqfiyeyo jihaadkiibuu kuba waqfiyey oo markaa xagga de fi sabiillahi kolley ma waxyaalihii ku tawjiihiyaano de waxaaba dhici karta oo ay leeyihiin qolooyinkani inay u qaateen waxyaalaha uu haystee actaadii ahayd tijaare iyo waxyaalooyin sekadeedii kaba dooneen isaguna waa waxaa gacantiisa kuba jireenbe uu jihaadkiiba uu waqfiyayo wax markaas seko kaba waajibaysa isagii ma jirto dee seka isagii ma saarna inay taas wey waa mid waxaa kaloo adigu ay kalay dee halkan kuba tawjiihiyeen ama ay xadiidka kuba fasireen ee ninka xoolihii uu lahaaye de intuu waxaa geliyey waqfi kaba dhigay seke yaroo kooban kuma bakaylayo waxaa intaa leeg ayaabuu isagii quuday ama uu ku dee deeqaybo oo uu sego markaa naftiisi taaba kumay bakayrin waana xoolo badan amooshiisii mutabarica miya wax yaroo waajibo weliba qadar yaroo basiida marka xoolaha loo eega intan la bixinaya ruuxaasi kuma bakaylayo bal taas bana barhkood way yidhaaheen bal markaa qowlka hore haddaan kuma dayno inay u qaateen waxaan inaanu dee waqfiba ahayn aanu isagu bel markaase wuxuu leeyahay oo ama ka tijaaraysanaya yahay iyagi dee waa waxbay moodeen lakin khaalid arrintiisa cudurdaarkaasuu leeyahay wey ama alcabaasu cabas cabbaas fahiya calaya fahiya waa zakadiisi ama sadaqadiisaa lagu leeyahy calaya korkay ahaatay aniga korkayga weeye wamiluhaa inta weliba isaga lagu leeyay laga doonayey in leeg oo macaha maceed ah oo in leeg oo iyada maceeda ayay aniga korkayga tahay taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu alayh uma qaala wuxuu yihi yaa cumaru cumarow amaa shacarta miyaanad ka warhayn cumar buu la hadlayo dee isna mancintan yihi waayo diideen qoladaasi bixin waa way bixin waayeen miyaanad ka warhayn oonad ogeyn ana cama rajuli ninka adeerkii sinuu abihi aabihi oo kale inuu yahay mitlu abihi macnaa abihi iyo isagu dee asal keliya wada leeyihin sida waxa weeyaan sinwan geedkan dee intuu jirid keliya wada leeyahe laba madax yeesho oo kaleo meel keliya u wada laabmaya haddaba meel keliya u wada laabmayaanoo dee aabihii oo kale weeyo markaa ikraam iyo xurmayn iyo birigii waalid lahaa ayuu leeyahay bal taaba weyn bal haddaba qaybtan dambe xadiidkana fahiya calaya wa miluhaa macaha bukaari waxaa dhacay fahiya calayhi sadaqat lakin ruwaaday ku kala duwan yihin ragga warinaya xadiidka sanadkiisa siday kuba sugnayd fahiya calayhi sadaqat wa miluhaa macaha arrinkani korkiisa waa sadaqo laazimaysa oo welibana lagu laban laabayo oo misrigeedna maceeda yahay bal taas baa bukhaari dhacday laftigan muslim oo dee duruq lehina ama dee dariiqan aan hayna lehina isaga waxaa laftigiisu ah anay korkayga tahay weliba iyadna in leeg kolley culimadu halkan waxay kuba fasireen dee waan la ogeyn xaaladiise rasuulka ilaahay waana tan uu dhigtay baabun fi taqdiimi zakaat kolley waana tarjamadii nawowi bal zakada in waktigeedii laga sii horreysiin karo oo isagu marka la eego cabaas rasuulka ilaahay baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee wax keentay iyo baahi keentay daraaddeed ayuu sekadiisii uga sii qadimuu kasii amaahday sekadii uu sanada ama labada sunood ee soo socda bixin lahaa ayuu rasuulka ilaahay kaba sii qaaday isagoo cid siinaya marka labadii sanadood horeba waa laga sii qadimay waa sii dedejiyey iyaguna waxay moodayeen dee zakadii inay baaqi kuba tahay bal markaa walow laftigani aanu taa keenahayn dee waxa weeyaan laftigan ka bukhaari aanu keenayn kan muslim baa keenayo iyado anigay korkayga tahay weliba iyadoo cilmiga ay la jirto macnuu laba sanood sakadood baan kasii qadimay oon kasii amaaday oo uu sii dedejiyey ee meel looga baahnaana aan kuma bixiyey kolleyna in taasi ay jirto kolley tirmidiya way wariyeen qolooyin kalena way wariyeen bal duruq buu leeyahay duruqda maqaal ha ku sugnaadee markay duruqdaas laysu geegeeyo kolley dee qisadu inay asal leedahay ama majmuuci duruqi quwa ay kaba soo baxaysoo ah in rasuulka ilaahay yidhi waxaan kasii anagaa dee tacajul samayno waaba kasii qadimanay oo horaan uga sii qaadnay zakadiisii saa daraadeed zakadii waa bixiyey bal markaa calaya misluhana dee anigii baabay korkayga to waa wax isagii laga hayo korkaygay tahay weliba in leegoo sanad labaadba ah bal markaa tan laftigeedu waana ta uu keenayo maca axaadiisa kalena say nooguma timi aan kuma fasiranayno fahiya calayhi sadaqatun wa mitluha macana waa sadaqo isaga laazimo oo dee misligeed maceeda iyaho waa wax lagu leeyayo laazimaa laakin dee jaanibkan kalea jira in lagaba sii qaaday taas bay noqon xadiiska markaa ta iyada dee mancinta zakada iyo dembigeeda khaasatan saa ibnu jamiil oo kale way nooguma sugan tahay waa shay waajib oo la manciyo dee kaas ruuxi dembi iyo dembiba waa mudanaya arrinta kalena markaan duruqdaa eegna ama xadiiska sida aan kuma fasirano hadduu ruuxu waktigii uu zakadiisii uu bixin jira on gaadhin uu sii bixiyo sii bixiyo ee ciddii uu siinayana ciddii baahnayd ama ciddii dee zakada mudanaysay ay tahay oo sidaa usii qadimo ama dee ciddii ururinaysayba ay kaba sii qaato duruuf jirta daraaddeed banaanideedu iyadana xadiiska marka laakiin ku fasirna macnahan la eegnana duruqdaa kalean kuma fasirayno taasi baa inoogu sugan baabu zakati lfidri cala lmuslimiina min altamri washaciir an adigu waa baabu zakati lfidri waxay u baabaysan yihiin zakadii fidriga ama dee markaa ramadaan lagaba afuro zakadii waajibaysay cala lmuslimiina muslimiinta korkeed oo min atamri washaciir kolleyna waa qaybihii kuwa yimi ama waktigoodii wixii loo bixinaya waxba taasi shardi maahe bal adigu zakadii fidriga ayuu baabkeediiya kolley axaadiisna wala isku dhow dhowdahay dee waa yar dheer tahay se waxaan waan isgaarsiin doonaa insha allahu tacaala sababta waxa weeyaan alfaadideynta badan waa duruq soo noqnoqonaysa un xadaثna cbdاللahi بن مسلمة بن قعنب وqتyبة بن سعيد qال xadaثna mالك xا وxadaثna yaحيى بن yaحيى وlفظ lh qال قرأت على مالك عن نافع عن بن cمر أن رsuuل الlahi صلى الlه عليه وسلم فرضa rasuulki ilaahay wuxuu frض yeelay dee waana waxyi buu ku frض yeelo wixii rasuulka ilaahay waaجibiyuu frض yeelay waa wx ilaahay waajibiyey eh زaكاة الفطr فطriga iyo afurka min رamaضاn رamaضاn laga afurayo waa sekadii waa oo dee afurkii lagaba afurayay ramadaan marka dee ramadaan dhamaato laga afuro ayay zakadani waajibaysaay cala nnaasi dadkii dadkuna waa dadka muslimiinta ah un ee mahadooda oo dhan ayuu ku farad yeelay muxuu yeelay saacan saac buu farad yeelay min tamrin timir ah aw saacan saac min shaciirin heeda calaa kulli xurin ku kastoo xora aw cabdin adoonba dakarin kulab aw unsaa amase mid la dig oo min almuslimiina muslimiintii kamida macnaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh markaa ramadaan dhammaato ee laga afuro kolley afurkiina haddaan eegno afurkii muctaadka ahaaye ramadaan uu soo socday dee caada lahay waktigii la afurayay cadcaadu markay dhacday noqon taasna waxay markaa keenaysaa say dawaaif culimada kamid ay qabaan zakadani inay waajibto biguruubi shams min laylat de min akhiri yoomi ramadaan way maalinta ugu dambaysa ramadaan cadceedeedu markay dhacdo ine waktigaasaa fidrigii muctaadka ahaa ee ramadaan lasoo afuri jiray waktigaasu gelayaaye markaasa waana sababtii imaka tan keentay zake dambe waxa weeyaan un waa zakadii oo loo loo loo idaafeeyey sababteedii ama shardigeedii loo idaafeeyey markaasay waajibaysaa haddii laakiin aan fidriga kaba dhigno dee fidrigii kadee caadiga ahaayo ama fidrigan dhan ee dee ramadaan si guudba loogaba baxaya in muctaadka ahayd ayaamihii hore o dhan subaxdii waa la afurnaan jire waktigan laakin waa tan la afurnan yahay waxaabay noqonaysaa in la yidhaaho may sakadii waxay ku waajibaysaa duluucu shams kolle dee furuqo way udhaxaynaysaa oo cadcadda soo bixitaankeedii ayay kuwa waajibaysaayo markaa waxay taasi noqonaysaa haddii ruuxii bacdalmaqrib dhintay oo kale isagoo quruubkii soo gaadhay lakin aan duluuculfajri soo gaadhin inaan markaa seka aan lagaba bixin ta hore se waxay keenaysaa ruuxii bacda alquruub dhintay yaani waaguba uma beryin bacd alquruub mubaasharatan dhintay in zakadii lagaba bixinayo kollay da in badan iyo dawaaifna waa siday qowlka hore kuba tagaan bal zakadaas ramadaan laga afurayo zakadeedii rasuulka ilaahay waa farad yeele macnaa waa waajib weeye waa farad weeye maaha imaka halkan uu qadariyo taa kuma fasirayno macnaa waa waajibiyey oo waa dadka ayaanu ku waajibiyey oo muslimiintii guud ahaa mid yar iyo mid weyn mid lab iyo mid ladig ku xor iyo addoonaba min almuslimiin laftiga min almuslimiin bal kala baa inoo yar dambeeyen xadaثna بن نmayr qal xadaثna abi xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata wlafظ lah qal xadaثna cabdالlahi bni نmayri وabu usamata cabdالlahi bn nmayr cabdالlahi bn نmayri وabu usamata can cubaydالlahi can naafic an bn cmar bal iminka malik waxa bedelay un dadka waa dad aynu soo wada aragno inaguma cusbe bal soo noqnoqdo in badan e cubaydالlahi bn cmar ayaa bedelay oo markii hore imaam malik naafic buu ka warinayay maantana cubaydالlahi بn cmar baa naafic ka warinaya isaguna min kibaari asxaabi naafici baabarkood imaam malik ay isaga cubaydاllahi kaba sii horeysiiyeen marka maxaa laftigu yahay bal laftiga inuu fiirsado can ibni cmara qaala farada rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam zakaة اlfidr saaca min tamrin aw saaca min shaciirin calى kuli cabdin aw xurin صagiiri aw kabiirin lakin lafdigii min almuslimiin halkan kuma sugnaa waa mid وxadثna yaحya بن yaحyى qal aخbarana يزيد بن زurيc عan أyuba عan naafici عan iبni cmara qaala أyub baa maantana naafic kaba warinaya qaala farada النabiyu slى الlahu عalيه waslم صadqةa رamaضan رamaضan sadqadeeda calى الxuri والcabdi والdakri والأnhى saaca min tmrin saac timira aw saaca min shaciiri ama se saac shaciira bal waana inoo socon doontaa duruq kale bal waxaa jirta imaamkan weyne tirmidi oo kale kitaabkiisan alcilal ama cilasha yaree dee kitaabka akhirkiisana kuma madbacaysan gaar ahaana adigu ibnu rajab iyana waa sharaxiisa ayna soo gaadhay wala habeenkii dhawadan sheegayna laha waa sharaxii kitaabkunbuu kaba mid ahay kitaabka intiisii kalaan lahayn wax yaroo libaasa mooyaane sharaxa ibnu rajab ayaa wuxuu sheegtaa xadiidkan marka la eego markuu gariibka iyo kaba hadlayo kol kol baa dhici karta xadiidkii in loo gariibsado lafta keliya kuma sugan sidiisa gariib uma wada aha lakin cibaaro ama kelimo kusoo aroortay ama lafta kusoo aroortay in qariib looguma tiriyo xadiidkan buu soo qaataa uu yidhaahaa imaam malik baa min almuslimiin isaga riwaayadiisa ay ku sugan tahay lakiin dadkii kale ciddee isagaa bal la ictimaadsada xifdigooda oo min almuslimiin tidhi ma jirto waxay ka dhigaan imaam malik inuu min almuslimiin lafdigani qariib yahay intaa yari imaam malik la gooni noqdo dadkii badnaayee naafic kaba wariyey kalaba gooni noqday wax markaa la ictimaadsada xifdigooda oo taa yidhi na aanu jirin bal taas buu yidhaha kolley ibnu salaxna waa hadalkaa dee baa u horeeyey tirmidi waa siduu muqadimadiisa ku yidhaha markuu qariibka kaba hadlayo taasay soo qaadaan lakin bal waxa weeye kolley ciraaqi oo taqyiidkiisa iyo dee aimo kale sida ibnu xajar iyo waxay leeyihin may arrinku kolley taas maaha halkan walow aan duruq hayno haddii la yidhaha kitaabka waxay nooguma iman doonta riwaaya daxaak ibnu cuثmaan oo iyadana min almuslimiin ay ku sugan tahay bukhaarina cumar ibnu naafic oo naafic dhalay oo iyadana min almuslimiin ay kuma sugantaho bal waxaa leeyahay kutub lmusalax iyo saaka iyo haba dhacdo in imaam maliktan uu la gooni noqday walow dad tobaneeye ay jiraan lakin kuwa kale ragga lababa sine bal waxaan leenahay imaam malik lama gooni noqone kitaabkaabay noogu sugantahay bukhaarina dariiq kalea kuma sugan oo min almuslimiina imaam malik la wariyo taasi ay keenayso bal de cid kale kole lama odhanayo addoomihii oo kale hadduu ninku addoon bel waktiyadii la addoon gaala uu leeyahay oo kale waaba kafir de marka laftigan min almuslimiin waa saarayaayo ciddii nafaqadoodu ay waajibka ku ahayd kasoo qaad waalidkii oon islaam ahayn oo dee baahan nafaqadiisi waa loogu xukumaya waa berigiisi ba ay noqonaysaa kasoo qaado hadduu zawjadiisii dhimiyad ahayd oo mid ahlu kitaaba intuu qabo dee iyadana nafaqadii inay waajib bay kuba tahay addoonkii saas oo kale laftigan min almuslimiin usaariya zakatulfitr kama bixin iyadoo nafaqadii waajib tahay ine waxa la yidhaha kola daabit baa la sheegaa cid alla ciddii ruuxa nafaqadiisu ay waajib ku ahayd zakadiisna waajib bay ku noqonaysaa marka laftiga min almuslimiin muxuu saaraya qolooyinkaasi haddaanay muslimayn nafaqada iyadoo dhinacii kale waajib kaga tahay nafaqadoodii uu nafaqaynayay iyada zakadii fidrigu waa wax tadhiir loogu talagalay dahaaro walow ilmo yarba lagama bixinayo dee tadhiir iyo dembi uu galay aanu jirin haddaba markaa bal laftigan baa inoo keenayo zakadu cidda lagama bixinayo umuuraha kalena de waa umuuraha inoo cad arrinka kalena waa saac ayaa la bixinaya saacina waa tan aan taxdiidkiisii kol soo maray hadalla laakiin noo dambeeya qaala wuxuu yihi ibnu cumar baa leh facadala naasu rasuulka ilaahay muxuu yihi saacan min tamrin buu farad yeelay aw saacan min shaciir lakin maxaa dhacay facadala naasu dadkii baa waxay la simeen bihi bima dukira oo maxay ah saaca tamarka ama saacii shaciirkaa waxay la simeen nisfa saaci min burin qamadi marka ay noqoto oo ka yar qiimo badnayd timirta iyo shaciirkaba ka qiimo badnayd laba budoo kaba mida ama nisfa saac oo waxa weeyaan waa mucaawiye waktigiisii markii lasoo gaadhay qamadidii reer shaamne ay madiine hagaagu soo gaadhay badnaatay kana qiimo badnayd ayaa wuxuu isagu arkay kollay qolooyin kalena maaha markii dambe waa amiirkoodii ama amiir almu'miniin way ku camal faleen be in marka la eego xaggii qiimii la eego way ka tayo fiicantay kana qiimo sarreysaaye saac barhkii oo markaa qamadiya zakadu ay noqonayso sakatulfidru wixii kalena saac noqonayo way noo dambaysaa insha allahu tacaala umuuraha bayaankeedu xdثna qتayبة بن سعيد qال xdثna ly وxdثna محمد بن رمح qال أخبرna lyث عن نافع أن عبد الله بن عمر qال iن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أmr wuxuu أمray بزكاة الفطر أmrkana waa لوجوب maanta sاacd buu أمray in la bixiyo sاaع min تمr أو sاaع min شhacيr qال بن عمر in cمر ba wuxuu yihi فجacl الناas isagu markaa mala taa kumu camal falin inta dambe فجacl الناasu dadkii waxay kaba dhigeen waa معaawiye iyo de ciddii kale kuba raacday صaxaabo kala duwana laga wari markaa taas walow isaga iyo abu سacيid iyo ay arrinka iyo mowqif kale ka lahaayeen cadlahu maعnaa waa wax lamid ah milahu oo kaa wax lamida waxay ka dhigeen maxay ka dhigeen mudayni min xita waa nisfa saacide laba mudinay saac waa arbacatu amdaad marka laba mudo laba mudoo qamadi ah ayay la simeen saacii timirta ama shaciirka ahaa waana inoo soo socdaa cidda la simtay وxadثna mحamed بn raafici qala xadثna بn abi fudaykin qala aخbarana الضaxaaku an naafici an cabdالlahi بn cmar waa ضaxaagi aan sheegaya alxizami ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm farada زakaة اlfidr min ramaضan عalى kuli nafsi min اlmuslimiina waa kan ضaxaak ibn cثmaan riwaayadiisi xurin aw cabdin aw rajuli aw imra'ati صagiiri aw kabiiri saaca min tmrin ayuu farad yeelay aw saaca min shaciir xadثna yaحya بn yaحya qala qarأtu عlى maliki عan zayd bn aslm عan ciyaad bn cabdالlahi bn sacd bn abi srx ciyaad kale ay noo yimi ka horena ciyaad ibn cabdالlahi bu ahaa kan isagu eg waa taabici o صaxaabi buu kaba warinayey ka horena abu zubayr oo taabici waliba taabici yar ah ayuu kasii warinayay kaasi atbaacu taabiciinti waa ciyaad ibn cabdillahi ibn cabdiraxmaan ibn ufer kana waa ciyaad ibn cabdillahi ibn sacd ibn abi sarxi ninkana ka darajo horeeya guud ahaan bana kitaabkeena wax ciyaad la idhaha muslim afar nin baa kuba sugan oo labadan aan caawa hayno ciyaadka ibn cabdillahi ibn cabdiraxmaan ibn fer ama ibn fer iyo ninkan aan hayno ciyaad ibn cabdillahi ibn sacd ibn abi sarx waa nin quraysha isaguna iyo saxaabigii macruufka ciyaad ibn ximaar markaas oo isagu de isna xadiidkule kitaabkeena nin kala jiro ciyaad ibn camrin alashcari oo suxbadiisa laysku khilaafsan yaho barhkoodna xadiisi buu leeyahy keliya barhkood waa saxaabi ay yidhaaheen kuwana maya waa mukhadram oo abaa cubaydun buu wax kaba wariye ay yidhaaheen bal ninkaasna ciyaad ibn camrin ashtaci baa me alashcari baa la yidhaha wax ciyaad la yidhaha intaasaa kuba sugan kitaabka muslim guud ahaan afartaas ayaa ku sugan laba caawaan hayna iyo labadaa midna suxbadiisa laysku khilaafsan yahay midna uu saxaabiga yahay lama garanayo ciyaad ibnu ximaare xaj bay nooguba iman doona insha allahu tacaala wuxuu yidhi anahu samica aba saciid bn اlkhudriya yaqulu kunaa waxaanu ahayn nukriju kuwa bixiya zakaat alfidr saacan min dacaamin saac cunto ah aw saacan min shaciirin ama saac heeda aw saacan min tamrin aw saacan min aqidin saac timira ama saac caaqid aqidna waa laban mujafafun waa caana ay engeji jireen warkood baa sida lisaan alcarabiya ku suman waa almakhiid bay lehin waa ceertii oo kale malaa biyihii laga daadiyey iyadiyo dee markaa la fadhiisiiyo adkaatay oo dhagaxawdo muddo dambana ay hadday doonaan biyo intay kuba shubaan ay dib u isticmaali jireen bal waa laban mujafafahun taas bay ahayd aqidkani oo dee reer miigiiyo baa iska isticmaali jireen magaalada nafteeda waa iskaba isticmaali jireen saac aqida aw saacan min sabiib ama saac sabiiba bal xadiidku kolley waa xadiidkii hore ibnu cumar oo kale o saac baa la bixinayaa weeye weliba ashyaadana qiimahoodu way kala duduwan yihiinoo saacnimaa la eegayaaye bal markaa waa inaan qiima la eegayn ba ashyaada inooguma sugan saaci laakiin arrin baa jirta saac min dacaam baa lafdiga inoo dhacay haddana aw saaca min shaciirin dacaam waa lafdi caam ahoo shaciirkii iyo timirkii iyo waxani way soo gelayaan sabiilka de cuntay yihiinba marka maxay laba macnaa ayay culimadu halkan sheegaan in saaca min dacaam dacaam loogama jeedo qamadidii gaar ahaan waayo waxay soo naqliyaan dacaam markay idlaaqaan inay burka ama qamadida ku ridi jireen ta ay uga jeedaan haddii taa la yidhaaho dee waxyaalihii kalena waa saac taasna mid kastaba saac baa lagaba bixinaya simitaankii lala simay laba mud oo dacaam kaba mida ama bur kaba mida saaci kalena meeshuu kaba baxayaaba nas ahaan markaynu eegno macnaha labaad ee meesha lai sheegay waxa weeyaan inaanay axaadiisan rasuulka ilaahay laynooga soo naqliyey ee inta zakaatulfidriga la bixinaya ku sugan xadiid inoo sugan oo qamxi ama qamadi uu ku sugan yahay aanu jirino waktigoodii aad bu uguba yaraan lafdigan saacan min dacaamna macnuu yahay waa saac cunto ahoo kuwa kalena ay bayaanun u yihiin waa markii hore waa wax mujmaluu sheegay waa saac cuntaan bixin jirnay tan dambana uu sii tafsiiriyey walo cibaaradan aw de aana yar keenayn waxaa taa yar caddaynaya wuxuu bukhaari صaxiixiisa kuba sugan xadiidkan abi saciid kuna nukriju fi cahdi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam saaca min طacaam waqtigii rasuulkii ilaahay waxaanu bixin jirnay saac cuntaa markaasaa muxuu yihi wa kana طacaamuna الshaciira والzabiba والtabra واlaqid saasuu idhaag intuu yihi saac طacaamaanu bixin jirnay ayuu yihi cuntada yadna waxay ahayd shaciir iyo zabiib iyo timir yaaqidoo qamaxna markaa ama burna muu sheegin muu sheegin marka waana xadiidkan abi saciid buu ahaa cibaaradu markaa maxay tahay waana tay raajix yeelaan saas baa keentay qolooyinkan saxaabada ee mucaawiyana uu markaa ahaa isaga ka amiir lmuminiine iyo ku tegay nisfa saac inay bur u dhigmayo tan waa waxyaalaha inaan laftii marka laega bur ah aanu halkan axaadiisa inooguma sugnayn oo taasna ay ijtihaad iyaga xaggooda noqotay walow ay leeyime saaci ubaanu bixinayna lakin burku waa kuba yaraa xadiidku laakiin laftigiisu inuu wuxuu keenaya awdu de wax siman unbuu keenaya aw litanwiica ama kan ama kan ama kane laftiga bukhaari baa keenaya inay tafsiil markaa ijmaal kaa horeeye ka dambana tafsiil uu yahay bal taa waana tan kuma soconayno xadaثna cabdاللahi بn mسلمة بn qacnabin qal xadaثna daud yعni بn qaysi عan ciyاad بn cabdالlahi waana ninkii marka dhawadaan soo haynay عan abi saciidin الkudriyi qaala kuna nkriju waanu bixinaynay id wkti kaana uu ahaa fiina dhexdayada rasuul lahi salى الlahu عalيه wasalam manaa waa marfuuc buu xukman yahay waa taqriirkiisii oo waqtigiisii baanu bixinayno hadduu saxaabi yidhah sidaasaanu cahdigii rasuulka yeelaynay salawaat ullahi wasalaamu aleyh marfuucun xukman weeyaane haddaba markii rasuulka ilaahay nala joogay zakaat alfidri can kuli sagiirin wakabiirin xurin aw mamluukin ban maxaan ka bixinayna saacan min dacaamin aw saacan min aqidin aw saacan min shacirin aw saacan min tamrin aw saacan min zabiibin falam nasl maanaan ahayn kamaanaan suulin nukruji inaanu saaca bixino xataa qadima calayna mucaawiyat bnu abi sufyaan ilaa uu noo yimi madiina mucaawiyat bnu abi sufyaan waktigii khilaafadiisii xaajan xaal uu yahay isagoo soo xajay aw muctamiran soo cumraystay fakalama annaasa cala lmimbari mimbarkii madiina ayuu dadkii kalaba hadlay fakana fima kalama bihi naasa dadka wixuu kula hadlay waxaa kaba mid ahaa an qaala inuu yihi inii anugu araa waxaan ictiqaadinaya waxaan qabaa weyaan ictiqaadinaya ana muddayni laba mud waa nisfu saac oo min sabraai sham xindada sham kaba midi tacdiru inay udhigmayso saacan min tamrin saac timira faakada annaasu bidalik dadkii markaa waa halkii uu lahaa facadala naasa ibnu cumar ba dadkii taasay qaateen oo in badan oo kamid sii bay kuma bixiyeen lakin muxuu yihi abu saciid qaala abu saciidin faama ana anigu falaa azaalu kama suulayo khrijun sidii waktigii rasuulka inaan u bixiyo ama inaan bixiyo waa saaci ama qamadi ha noqdo ama wax kale kama kuntu ukriju abada si aan awal horeba u bixin jiray ma cishto inta noolay anigu dariiqii horen baan kuma sugnaanaya xadaثna mحamed iبn rاfic qala xadaثna cabdالرazaq عan macmari عan ismاعiil ibn umayata qala aخbaranii ciyاad بn cabdالlahi بn sacd بn abi srxin anahu samica aba saciidin الkudriya yaqul kuna nkriju زakaة الfidr wاlxaal rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam fina dhexdayada uu ku sugan yahay an kuli صغيiri وkabiiri xurin وmamluki min ثaلaثaةi asaar saddex nooc baan kaga bixin jira waa wixii u badnaa saacan min tamrin saacan min aqidin saacan min shacir walow dee culimada ay leeyiin meel beled kastaba wixii quudkiisa la eegaya waxay qootaan ama qaalibkii falam nazl maanaan ka suulin nukrijuhu kadalika xataa kana mucaawiya ilaa mucaawiya khaliifo noqday fara'aa wuxuu ictiqaadiyey ama arkay ana mudayni laba mudo min burin waa sabra sham ama qamadida kaba midi tacdilu saacan min tamrin qala abu saciidin faama ana falaa azaal ukrijuhu kadalik وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna cبدالرزاq qال aخbarna بن jurayج عن الxاrث بن cبدالرحمن بن أbي dbاb عan ciyاad بن cبداللahi بن أbي صrح عan أbي سعيidi الkdرiي qاl kuna نkrج زكاة الفdr min ثaلaثaة aصناaf alaqd والتمr والشhacيr وxadثnي cمr بن aqd qal xadثna xاtم بن ismاعيل عan بن cجلان ومحmed عن cياض بن عبد الله بن أbي صرح عن أbي سعيد الkdري أنa معاaوية معاaوية لما جaعل markuu ka dhigay نصف الsاaع sاaع barhkii oo min الxndaة qamadi ah waa اجتihaad bay ahayd qolooyin صaxaabo kalo ku waafaqayna way jireen markaas cid la saacin ama cad la saacin saac wax u dhigma ama lamida min tamrin timir ayuu ankara dalika abu saciidin abu saciid taa uu inkiray ee cabdllahi ibn cumarna waa kaa isba iska duwayela haltaasay la simeen waqaala waxaan u yidhi laa ukhriju fiiha anuu zakatulfidriga ma bixinayo ila aladi kuntu ukhriju fi caadi nabiyi sala allahu alayhi wasalam oo maxay fi caadi rasuulillahi sala allahu alayh wasalam oo maxay ah saacan min tamrin aw saacan min zabiibin aw saacan min shaciirin aw saacan min anqid anigu ti un baan bixinaya wax kale ma bixinayo allah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta